أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey howlgallo mujaahidiintu ay ka kalifiyeen oo koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee dalka kenya dowladda riddada jabuuti ayaa sheegtay in qorshaha dowladda riddada turkiga uu ku doonayso in etoobiya la siiyo badda soomaaliya uu fashil ku soo dhammaan doono sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda riddada turkiga inaysan dhexdhexaad ka ahayn wadahadallada etoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowri diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas wilaayada islaamiga gedo ayaa dowri diini ah u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas dagaal culus oo u dhexeeyey jabhadda faano iyo ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka bokool iyo jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay tobanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka warkii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey howlgallo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee dalka kenya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya howlgalladan oo isugu jira dagaallo toos iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee kenya ay xoogga ku haysato iyadoona khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allaah aanu ka horeyna wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen xerada maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda kansaxle ee degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan dhanka wilaayada baay mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada kansaxdheere khasaare ayaana cadowga lagu gaarsiiyey weerarkaasi shabeellada hoose mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka sabiid gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo siliibiyiinta kenya ah kuwaasi oo kasoo baxay xero ku taalla duleedka deegaanka kamboni kuna sii jeeday magaalada shakani ee gobolka laamu ee dhulka muslimiinta ay xoogga kaga haysato dowladda kaafirada kenya qaraxa ayaa haleelay gaari koonyal ah oo qori dhashiika uu ku rakiban yahay waxaana gebi ahaanba halkaasi ku basbeelay gaarigii iyo qorigii isku rakibnaa halka sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askartii gaarigaasi la socotay weeraradan ayaa imaanaya xilli shalay ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarina ku qaadeen xeradii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana weerarkaasi taariikhda galenya lagu dilay in ka badan toddobiyo labaatan askari oo murtadiin ah iyagoona mujaahidiintu ay weerarkaasi kusoo furteen hub iyo gaadiid kala duwan mahadsanid walaalka caliyare dowladda riddada jabuuti ayaa sheegtay in qorshaha dowladda riddada turkiga ku doonayso in etoobiya lagu siiyo badda soomaaliya uu fashil ku soo dhammaan doono sida uu ku warramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
markii ugu horreysay ayay xukuumadda dabadhilifka ee jabuuti ka hadashay shirkii guuldarada kusoo idlaaday ee ka dhacay waddanka turkiga kaasi oo looga doodayay qaabka dowladda xabashida etoobiya lagu siin karo qayb ka mida badda soomaaliya xukuumadda riddada ee jabuuti ayaa ishaacisay in wax natiijo aysan ka soo bixi doonin wadahadallada u dhexeeya wufuudda kala matalaya xasan gurguurte iyo abay axmed maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda jabuuti ayaa wareysi uu siiyey wargeeska ay sharqul awsad waxa uu si qoto dheer kaga hadlay dhinaca itoobiya ee ku wajahan badda soomaaliya mustaqbalka wadaxaajoodyada uu turkiga garwadeenka ka yahay iyo mowqifka dowladdiisa ee arrinkan ku wajahan ugu horeyn maxamuud cali yuusuf ayaa carabaabay in aan heshiis laga dhex filaynin xukuumadaha adisababa iyo muqdisho sababo la xiriira itoobiya oo doonaysa inay qaadato badda soomaaliya iyo nidaamka filla soomaaliya oo aanan ku dhiiran karin inuu saxiixo heshiis noocaas ah wuxuu markii ugu horreysay daaha ka feeday in jabuuti ay bilo ka hor isku dayday inay wadahadal dhex dhigta labada dhinac si loo qaboojiya buu yidhi xiisadaha siyaasadeed ee ka dhashay heshiiskii la saxiixay bishii janaayo ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan maxamuud cali yuusuf oo rajabeel ka muujiyay wadahadallada turkiga ka socda ayaa ku nuuxnuuxsaday in waxa keliya ee wadahadalladaasi ku guulaysan karaan ay yihiin itoobiya oo looga tanaasulo badda soomaaliya xalku wuxuu ku jiraa in mid ka mida labada dowladood uu ka tago mowqifkiisa ku aadan arrimaha badda ee laisku haysto ayuu yidhi wasiirka khaarijiga ee jabuuti wasiirkan jabuutiyaanka ayaa wargeyska asharqul awsad uga cudurdaartay inuu bixiyo tafaasiisha dhexdhexaadinta fashilanta ee ay sameeyeen wuxuu ku gaabsaday ma awoodo inaan wax faahfaahin dheeraada ka bixiyo waxa fashilay dhexdhexaadintani sababa la xiriira sir ahaanshaha arrinkaas ayuu mar kale yidhi maxamuud cali yuusuf wuxuu intaasi ku daray in dowladda itoobiya oo horar ku ah badda soomaaliya ay xiriir la samaysay turkiga ayna ka codsatay in la qabanqaabiyo shir looga doodayo sidii ay ku heli lahayd qayb ka mida badda soomaaliya waxaana ka sii horreeyey ayuu tibaaxay wadahadallo ka dhacay kenya kuwaas oo aan wax natiijo ah laga gaarin waxaa xusid mudan in maalmo ka hor intii aysan muuse biixi iyo abay axmed kala saxiixan heshiiskii xaaraanta ahaa uu ismaaciil cumar geelle la kulmay xasan gurguurta iyo hogaamiyaha maamulka somalilan arrinkaas oo shaki badan dhaliyey in jabuuti ay daaha gadaashiisa ka taagan tahay shirqoolka walow markii dambe geelle uu qaaday tallaabooyin ka dhan ah maamulka hargeysa mahadsanid abu xasaan sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda riddada turkiga inaysan dhexdhexaad ka ahayn wadahadallada etoobiya iyo kooxda riddada ee soomaaliya cabdiqaani maxamed ayaa warbixin warkaasi ku saabsan haya bilaal maxamed cismaan wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inuu aad u dhaliilsan yahay in hal miis lagu wada furo laba qodob oo kale ah in etoobiya ka laabato heshiiska badda ee muuse bixi la gashay iyo qodobka labaad oo ahaa in kooxda riddada ay dhankeeda bad siiso xabashida etoobiya ayna ahayd in midbah mar laga wada hadlo sida in etoobiya ka laabato heshiiskii badda ee muuse biixi kadibna la galo heshiis kale oo bad lagu siinayo xabashida oo dowladda riddada ay saxiixayso waa sida uu warka u dhigay wuxuu ka dhawaajiyey in arrimaha burburka wadahadalka keenay uu yahay in etoobiya ka biyadiido inay ka laabato heshiiskii ay la gashay maamulka riddada somalilan ee badda lagu siiyey doorka dowladda turkiga ee ku aadan dhexdhexaadinta labada dhinac ayuu dhaliil ka muujiyey isagoona xusay inuu u muuqdo mid kala jirsaday dhanka etoobiya islamarkaana uu ula dhaqmayo dhexdhexaadinta uu ka dhex wado labada dhinac sidaa dowladaha uusan khilaaf siyaasadeed oo weyn ka dhex jirin runtii warku haddana soo gaarayaa sida aad sheegtay wuxuu sheegayaa in uu shaki ka socday dalka turkiga magaalada ankara ee u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya inuu burburay wax la yaab le male runtii aniga markaan eego inuu burbur ku yimaado shirkaas sababta oo ah laba arrimood oo aysan ahayn in isku miis lagu wada qalo iyo isku mar meel looga wada hadlayay dhinaca waxay ahayd waxaa la rabay dhanka soomaaliyana khuseeyey xadgudubkii ay dowladda etoobiya ku samaysay midnimada iyo jiritaanka soomaaliya oo ahaa arrin ay caddahay maaragtay xadgudubkaas ay caddayd inay ahayd xadgudub lana rabay in keligood gooni looga wada hadlo keligeedna la xaliyo marka taa la xaliyo kabacdina laga wada hadlo wixii wada shaqayn iyo waxise dhaafsi ahoo la geli karo marka waxaad moodaa labada arrimood oo isku meel lagu wada qalayay in ay sabab u ahayd burburka shirkan lana rajayn karay qof kasta oo la socda arrimahan si dhow la socda uu rajayn karay in ay arrimahaasu burburayaan marka loo eego labada qodob ee labada qolo kala wataan ee la rabay in isku meel lagu qalo laakiin runtii way muuqatay marka la yidhi labada arrimood baa isku miis lagu qalayaa in aan xal la gaari inta aan ka warqabno dhanka soomaaliya waxay ahayd waxa noogu muhiimsan in dowladda ethoobiya oo ku xadgudubtay qarannimadii soomaaliya ay si cad oo aan lexleexad lahayn u qirto qarannimada raaligelinna uga bixiso laakiin dhanka ethoobiya waxaad moodaa inay iska dhintiraysay xadgudubka ku samaysay soomaaliya ooy rabtay in inta arrintaa laga gudbo laga wada hadlo sidii wax laysu dhaafsan lahaa iyo ganacsi iyo waxwada qabsi hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli fashil uu kusoo dhammaaday wadahadalkii turkiga uga socday kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya iyadoona dowladda riddada turkiga ay juhdi ballaaran ku bixinayso sidii etoobiya ku qaadan lahayd badda soomaaliya mahadsanid cabdiqani wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka yaasir maxmed waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo waraysi gaar ah siiyey warbaahintii islaamiga ah ayaa ka warbixiyey weerarkii shalay ciidamada mujaahidiinta oo ay cagta ku mariyeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka ilbaaq oo hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waaliga ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka ilbaaq iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey
mujaahidiintu waxay kula kalleen weerar xagmarin ah murtadiin deganayd beesha la yidhaahdo raacoy ama ilbaq ee duleedka degmada balcad shabeellada dhexe ilaahay fadligii halkaas waxaa cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii diinla dirirka ahay ee ay soo tababareen ciidanka xabashida etoobiya meesha nimankii madaxda u ahay ay maanta ankara u joogaan inay badda soomaaliya siiyaan etoobiya u saxeexaan marka waxay ahaayeen gacmo gaaro oo ummadda muslimiinta lagu cadaabayey ilaahay fadligii gacmahaas waa la jaray horta ilbaq waxay ahayd meel xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi muddo laba iyo toban sana ah halkaasoo aan labaiyo tobankaa sana leylan wanaharan xabad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen labaiyo toban sana kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horeereen laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay intaan ka warqabno toddoba iyo labaatan bakhtiya bartiyaa la dhigay gaadiidna qaarna waa laga gubay qaarna waa laga khaniimaystay hubiya saanadna waa laga qaatay marka ay soo gurmada isiraadeenna dhulka ayaa waxaa loo dhigay miyanayun barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarin ah ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka ilbaaq ee hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoona allah fadligii weerarkaasi lagu dilay toddobiiyo labaatan murtad laguna dhaawacay tiro intaasi ka badan waxaana weerarkaasi lagu soo qanimaystay hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowga xerada kaga cararay
mahadsanid yaasir maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowri diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo eegaya dowradani oo loo qabtay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka caafi ee hoos yimaada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud dhammaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka kuwaasoo isugu jira rag dumar carruur waxayna ka faa'iidaysteen dowradaasi mid ka mid ah macallimiinta inooga warbixiyo dowrada
maantay in aan halkan ku soo gebagabayno dowradii deegaanka caafi ka socotay magaceedana aan u bixinnay dowratu abubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu shacaarkeeda iyo halkudhigeedana aan ka dhignay faclam annahu laa ilaaha ila allah alcilmu qabla alqowli waalcamal shacaarkaas aan u bixinnay ikhwaani filaahi dowradan haddaan ka warbixiyo waxay bilaabatay shan iyo labaatankii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix waxaana la soo gebagabeeyey oo waxaa weeyaan daraasadeedii lasoo aflaabay afarta bishii labaad kun afar boqol afartan iyo lix saas darteed waxay socotay muddo dhan siddeed maalmood siddeed maalin ayay socotay dadka ka faa'iidaystay deegaanka caafi dadka ku nool ee muslimiinta waaye degmada galhareeri hoostaga dadka ka faa'iidaysta rag iyo dumarba si aan kala harlahayn ay uga faa'iidaysteen dadka bulshada ku nool deegaanka caafi afartan boqol afartan iyo siddeed ruux ayaa ka faa'iidaystay si guud oo soo xaadiray dowladaas oo wax ka fahmay
daba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo isugu jira rag iyo dumar kana mahadceliyey dowladaasi loo qabtay limaada khalaqna laa alla maxuu noo abuuray khalaqna laa alla wuxuu noo abuuray tacaalaa sarreeye linacbuda inaan caabudno waxdahu keligii qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuna jinnigii insigu inay caabudaan mahan wax kaluma abuurna ayuu ku yidhi deegaanka ceel caafi waxyaabahan ka faa'iidina waxaa ka mid a arbiciin iyo tarbiyat alislaamiya ninka la yidhaahdo towxiidkoo sharuudihiisa iyo arkaantiisa iyo wixiisa aanun barannay
كم أولاد النبي نبي أولاديس مسيحين وأولاد أولاديس صلى الله عليه وسلم سبعة تبعي آهن وهم أيقنا إبراهيم إبراهيم وقاسم قاسم وعبد الله عبد الله وزينب زينب ورقية رقية وأم كلثوم أم كلثوم وفاطمة بسم الله أنا مقعد كبلابا نظيفة داهر عبدي أنا مقعد ليرا meesha waxaan ku barayna dooro muddo sideed maalin soconaysay oon ka faa'iidna wax badan salaadaa nagala saxaayey towxiidka ayaa nagala saxaayey can amiir almuuminiin abi xabsin cumar bin qadaab radi allahu allah ka raadnoqda tacaala sariiya can xagis qaali wuxuu yiri samictu waxaa maqlay rasuulullah rasuulka ilaahi yaquulu xaal uu leeyahy inama alacmaalu acmaashu biniyaati waa niyooyinka wainamaa in kale maahan maana waa wuxuu niyeysa su-aal masmu nabiy nabiga magaciisa sala allahu calayhi wasalam maxamed bin cabdillaahi bin cabdimudalib bin haashim su-aal mataa wulida annabiyu sala allahu calayhi wasalam jawaab wulida annabiyu sala allahu calayhi wasalam caama alfiil ayna wulida wa ayna maata jawaab wulida fii makkati wa maata fi lmadiina dadka muslimiinta ayaa ah kuwa u ooman dowraadka sharciga ahi mahadsinda walaalka cabdiraxiin wilaayadii islaamiga gedo ayaa dowra diini ah u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi sida uu ku warramayo casaam carafaad الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود munaasabadan ballaaran oo dowro socotay muddo saddex bilood ah oo loogu soo xirayay ciidamada xisbada degmooyinka ee deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ka dhacday degmada celcadde kaasoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ugaasyo nabadoonno iyo culimo udiin ugu horeyn waxaa halkaasi kelimad tawciyaha ka jeediyey xafladda ciidamada xisbada dowrada loogu soo xirayay sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimo udiinka
waa shay aad iyo aad qaali u ah qofkana haddii uu jaahil yahay oo jahli ku sifaysan yahay haddii waxa weyaan waa un qof baadidii ahalkeeda ah sidaa darteed dadka dhallinyarada ee ardada ah ee maanta xafladan loo dhigayo cilmiga furihiisii baa laydin tusay bilowgiisii baa laydin tusay inaad taas ayada marka juhdi ku bixisaan baan idinku baraarujinayaa aad macnaha maarta ku dadaasha sidoo kale ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin ugaas cismaan maxamed maxamuud ugaaska beesha cali maxamed iyo namadoon cali axmed oo ku magac dheer cali sandheere ragga meesha fadhiyo waa raggii maaragtay xusbada ahaa waa raggii dadka maamulahayay raggaas asaga marka culumtaas ayada aad ilaahay idin baray ood maanta noo soo bandhigteen camalfalkeeda inaad maaragta ummadda kula tacaamushaan adinkana naftiina aad ku waxaysaan waan kula dardaarmaynaa annagoo odayaashii ahna waan ku garab taagannahay waana la hayaa gaalaana haysa meel alla meeluu jooga waa noo midooba maxaa loo midoobay muslinkii baa loo midoobay diinta islaamkii baa loo midoobay in la baabi'iyo waad arkaysaan marka waa nala soo aaday gaala waddankay soo aaday waa noo timid kaama maqna midabkaagay leedaha qabiilkaagay leedaha saad wax u taqaanaan bay qaarkood wax u yaqaanaan kulligoodu ma wada yaqaanaan waa la isku dhex dhuumanayaa waad arkaysaan haddeer toddobadii degmo haddeer waxaa buuxiyey etoobiyaa buuxisay kuwaa la soo diray makhaayadaha ka shaqaynaya guryaha ka shaqaynaya dharka kuu dhaqahaya adiga kula socda kuu shaqaynaya yaasu yimid kuwa la raba inay dadka ka qabtaana adinka weeye maahan markii ugu horeysay oo dowro caynkan oo kale ah loo soo xiray ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ee gedo iyaduna sidoo kale dowraad noocan oo kale ah loo soo qabtay mahadsinta walaalka cazaam dagaal culus oo u dhexeeya jabhadda faano iyo ciidanka dowladda xabashida etoobiya ayaa ka dhacay waqooyiga dalkaasi marwaan maxmed ayaa siyaan maqaadaya wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka maxaarada halkaas oo boqolaal qof lagu dilay shalay gelinkii dambe ayay maleeshiyaadka jabhadda faano ee mucaaradka ah waxay la wareegeen gacan ku-haynta degmada kooba ee kaabiga ku haysa xuduudda gobolka tigree iska horimaadyo culus ayaa laga soo wariyey mandiqada ciidamada xabashada ayaa weerar rogaal celin ah ku qaaday dhowr tuulo oo ay qabsadeen maleeshiyaadka faano ilawareedyo ayaana sheegayay in tobnada askari ay labada dhinac isaga dileen dagaalada laayaanka ahaa wararka ayaa intaas ku darayay in maleeshiyaadka faano ay kaabiga ku hayaan magaalada raaya ee ismaamulka tigreega waxaana la filayaa in arrinkaasi uu weji cusub u yeelo loonanka ka socda ee ismaamulka maxaara warbaahinta maxalliga ah ayaa soo warisay in ciidamada kooxda tigreega ee t b l f ay dhankooda bilaabeen is-aruurus ay ku difaacanayaan magaalada raaya dagaaladan dib ugu qarxay waqooyiga etoobiya ayaa imaanaya isbuuc kadib markii ay kooxaha mucaaradka ee amxaarada iyo oramada ay ku gacanseereen wadahadallo nabadeed oo ay la galeen nidaamka abiy axmed mahadsanid marwaan bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka boqol iyo jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi aynu ku horumarno warbixin uu inoo hayo walaalka cabdiqaani maxmed weli waxaa si habsami leh uga soconaya wilaayada bakool xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaana maanta warbixintan kusoo qaadan doonaa macalimiinta madaarista qur-aanka iyo kuwa iskuulaadka iyo sidoo kale timajarayaasha oo si weyn uga faa'iidaystay xamladaasi kulanka oo qaatay muddo hal maalin ah ayay ku qaateen mawaadiic kala duwan oo taabanaya shaqooyinka ay bulshada u hayaan iyo waajibaadka ka saaran inay si hufan u gutaan macalimiinta iyo harqaanleyda ayaana markii uu kulanka soo idlaaday warbaahinta la hadlay iyagoona sheegay inay si dhammaystiran u qaateen awaamirta la siiyey ayna dhaqangelin doonaan mayba kuma tahay walaa unu macnaha ka qaadani tarbiyatu alawlaad alsalaatu wa makaanatuha fi lislaam towbatu ila allah alsamcu walطaaca liwallaati lumuuri kahratu aldunuubi walmacaasi khadaru alishaacaat fi camal aljamaac adraaru almukhaadaraat walmuskaraat الولاء والبراء خطر الاختلاط محرمات الاستهام بعض الناس muxaadaraad eed iyo eed anfaar badan baba ka qaadani oo ku hadalayan mowduucyaal kala duduwan ilaa tumungiyo shan muxaadar oo kaleetan baba ka qaadani jazaahum allahu khayran culimmadii oo nimbiyaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanyo hakakaaba dembishuna allahan dhaafa muxaadaraadkaas kadib may banani dul akhriyayhan dhowr qodob oo dirdaare waanani dul akhri oo waana markaa een mucalimiintana eedi eedan qoshayaan dhammaan muxaadaraadkiinani dul akhri iyo washaayaadka iyo dirdaarooyinkana nasi taalooyinka wilaayada nasiidi sududuub ahaan yaan qaadani insha allahu tacaala waana may fadaanaha inuuna dhagangelino fadaani haddii ilaahi subxaanahu wa tacaala idma ilaahi subxaanahu wa tacaala hani garab gala antiiba dowladan tanga hanin qaban qaabiday taalaba kala haytay ama duruusbinka biyaasina ilaahi subxaanahu wa tacaala yowna miisaanku allahan kakaba dembishiun allahan dhaaf wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم اسمي طلحة محمد إبراهيم ما يبقى مدها dadkii dowlada geeka degmada ninqoqobadi xamlada geeka xarakada ninqobati maasha allah xamle eed iyo eetanka qancan yahayti xamle eed iyo tadanan fadla badan ahayti ana mayba kuma tahay macalimiinta gaar ahaan mayba haddana kuma tahay dadka oo tamajaarayaasha kuma tahay xarakada mayba idnin kula dardaarantahiin tamajaarahaasay haddii nagata dhanka nadaafadda haddii nagata madagasa qaldan linyaraw ama gerka lixiiraw haddii nagata qodob u wanaagsanaa idnin kula hadali awalba kolley ra'siga iyo lixiga sahun minyaro jarna ama saqalda minyarana haddana qodobkayeeda haddana geeka safaynanin kula dardaarantay maasha allah dhaqangeliyo doona haddii ilaahay ogolaado maana mala araga doon insha allahu tacaala mada unu saqaldan haanjarnay mana lixi unu saqaldan haanjarnay ma araga doon insha allah sidii si wanaagsan in kula dardaaranti yaa unuma sharafa doon insha allahu tacaala hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah kulamada ku saabsan xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si isku mid ah uga soconaya magaalooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona bulsho weynta degta wilaayada ay si aad ah uga faa'iidaysanayaan mahadsanid cabdiqani sidoo kale sida xamlada dacwiga uga socota wilaayada jubbada hoose waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxidiin abu ayman xamladan wacyigelineed ee maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose islamarkaana maalmihii lasoo dhaafay si dardar leh oo ay iska kaashanayeen mas-uuliyiinta wilaayada ducaadda iyo culimmada kaga socotay degmada jamaame waxay markan ay ka ambaqaaday degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kulamadii ugu horeeyey ee xamladan lagu koryeelayo waxay wilaayadu la yeelatay nabadoonnada waxgaradka oo ay sii dheeryihiin ganacsatada si loo gaarsiiyo ololaha ay mujaahidiintu dacwad iyo wacyigelinta ugu gaarsiinayaan bulshada ay mas-uulka ka yihiin kulankan ayaa looga niqaashay arrimo badan kadibna waxaa la soo gudbiyey kelimaadkii muhiimka ahaa iyo qodobadii bulshada lagu wacyigelinayay haddaba waa kuwan qodobada ay wilaayada u soo bandhigtay nabadoonnada waxgaradka iyo ganacsatada kamsuuma si iyaguna ay xil isaga saaraan ilaalinta ammaanada ay allah ula hortegi doonaan xisaabinteeda oo ah mas-uuliyadda bulshada maadaama ay kaalin muhiim ah iyo dowr muuqda ku leeyihiin arrimaha deegaanka qodobada soo socda kow in ay la socdaan nabadoonnada ee salaadiintu xaaladda dadka ay mas-uulka ka yihiin qodobka labaad uu kala dagaalamo mamnuucaadka dadka uu nabadoonka ama suldaanka u yahay qodobka saddexaad waxaa weeyaan in ay ugu shaqeeyaan si daacadnimo ah ummadda ay mas-uulka u yihiin kana ilaaliyaan ka qaadista qarashaad ka baxsan nidaamka qodobka afraad aan dhaho inay ka fogaadaan qabyaaladda iskana ilaaliyaan dulmiga dadka diriska la ah inay hormuud u naqdaan kana qayb qaataan gaarsiinta dacwada dadka ay mas-uulka u yihiin kuna soo jiidaan dadka waxtarka u leh camalka ee ka dhashay beesha ay maamulaan qodobka lixaad waxaa weeyaan in ay ka shaqeeyaan isfahanka maamulka iyo dadka uu nabadoonka u yahay kana fogaadaan wax kastoo keeni kara isfahan darro iyo kala fogaansho dhankooda ganacsatada iyo nabadoonnada ayaa soo dhoweeyey islamarkaana ballanqaaday inay gacan ka geysan doonaan hirgelinta qodobadii lasoo saaray sida uu sheegayo nabadoon qaasim cali xuseen goobo oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuuma iyo qaar ka mid ah ganacsatada magaalada haddaan nahay dhaqan haddaan nahay ganacsato iyo walaayo annagoo isku duuban si kal ilaabay niyadan u qaadan waana soo dhoweynay waxaan rabnaa insha allahu tacala hor istaagno dadkana macruufta farno munkarkana reebno kana qayb qaadano awaamiirta soo baxda insha allahu tacala sidii ay u dhaqan geli laheed habeenii maalina u taagnana insha allahu tacaala ayaan halkan isugu imaanay waana qaadano si niyadii kal ilaabaan u qaadanay waana ku faraxsannahay in waxyaabahan qalabkan baktiga ee gaalada in laga mamnuuco dhaqanka iyo dhammaan ganacsadaanada annagoo ku idil maanta degmada kamsuuma waxaa naloo sheegay oo annagana aan qaadanay oon si laableh u qaadanay oon u qaadanay si kalsooni leh in aan ka fogaano wixii xumaan oo dhan sida moobeellada waaweyn maraq digaagga wixii walaayada oo noo sheegtay waa qaadanay si kal iyo laablah aan u qaadanay sidoo kale maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kulamo kale muxaadaraad iyo nadawaad qiimo badan u qabanaya bulshada si looga wacyigeliyo waxyaabaha keenaya inuu dhaawac soo gaaro qiyamka islaamka anshaxxumadana ku faafto insha allah kulamada soo socda iyo nadawaadkuba hadba wixii looga hadlo waan soo tabin doonaa haddii uu allah oggolaado waad mahadsantahay walaalka abu ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulusi xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu